jeemid kaga warama maanta shilka magaalada gudoomiyahena degmada qabsaday wuxuu u dhacay horta gudoomiyaha degmada wuxuu ka soo baxay muqdisho wuxuu soo maray gobolka shabeellaga dhexe wuxuu usoo gudbayay degmada jalaksi ayadoo jidka maalmahanba u go-naa ayaa wuxuu rabay inuu maxaan ku raha si barmuudo ah kusoo mara wadooyinka marka waxaa loo galay meel la yidhaahda albaraf iyo qoryaala inta udhexaysa yaa u galay waxaa u galay qolooyinkii nabadjiidka ee al-shabaab
waa gartay qolyahaas aad sheegayso weerarka ku qaaday guddoomiyaha ma ogaayeen in qofka halkaa maraya inuu guddoomiyaha yahay mise shilkun buu la kulmay wallahi runti markaan sheegno inay ogaayeen iyo inay ula kulmay annagu taasi weli ma caddayn karno balse waxaan annagu hadda ognahay inay waddada u galeen ay gaariga oo watay ay xabado ku fureen isaguna guddoomiyaha ciidankai staafka oo watay ayaa iska caadiyey warbixinta sidaan ku helnayna hadda ugu dambayntina ayaguna halkii waxay ka qaateen laba nin oo mayd ah guddoomiyihii degmadana waxaa ka dhintay staafkiisii hal nin baa ka dhintay labana way ka dhaawacmeen isagana de guddoomiyahana garabka dhinaca gacanta bixisa ay waxay ka gaareen waxyar oo xagtin ah waa gartay guddoomiyaha markaa ilaayo hadda marka intaad og tihiin waa hal qof oo dhimasho ah dhinaca guddoomiyaha iyo dhaawac laba nin oo dhaawac ah laba nin laba dhaawac ah iyo hal dhimasho ah waa gartay marka bal waxaad yaro sharaxaad ka bixisaa dhaawaca guddoomiyaha intuu leegyahay garabkaad sheegta inuu dhaawac ka gaaray dhaawaciisa ilaa intuu gaarsiisan yahay dhaawaciisa wallahi mid saas u badan ma ahan mid saas u badan oo buran ma ahan haddaba gaarigiisao watay asigoo sidaasi habadaasi dhaawaca jidkiisa u ka muuqdo yar ayaa gaarigiisa watay oo asigaaba horay gadaal ufayda maanta o dhan magaalada u dhex wareegay ma guddoomiyaha
a
muxuu magaalada u dhex wareegay markuu xabada dhibka yimid kadib dhaawacan iyo waxaan isagaa gaariga gacantiisa kusoo qaaday dadka oo geeyey meelaha takhaatiirta ah uuna socday wax dhibaato oo weyna kuma aysan hayninba markii shilka uu dhacayeyna gaariga guddoomiyaha ayaa waday gaariga guddoomiyaha ayaa waday a markuu shilka dhacay a waxaad markaa ka warantaa waxaad sheegtay in qaab barmudaysa ama dhuumaaleysi uu waddada kusoo marayay marka guddoomiyaha wuu ka warqabay miyaa markii horeba in waddada uu marayo inay halis ka jirto a taasi marka horeba guddoomiyaha waddada maalmahanba oo iska halis way iska hayd gawaari si barmuudaa ku mara mugba lama maraynin waddooyinku way harnaayeen marka guddoomiyaha uu ka warqabay in waddooyinka lasoo galgalo marar badan ee lagu jiro mararka qaar dhinaca kale waxaad ii sheegtay ibrahim in dhinaca weerarka ku qaaday guddoomiyaha in iyaguna halkaasi laba qof oo meyda ka qaateen yaa taa xaqiijiyey taa waxaa xaqiijiyey dadkii beeralayda ahaa ayagoo labadii qof maxaan ku ihahdaa gooyo kuwada ay marsiiyeen ayaa annaga noo xaqiijiyey warbixinna naga soo siiyey cadow buuxdo annaguna halkii waan tagnay maxaan ku ihahdaa markii dambe aan u burburay guddoomiyaha dhibku ka dhacay dhiig badan iyo dhibaatooyin badan halkaasi dad ay ku jiideenna waan aragnay inay labadaas ninne ay wateen ay go-yaal ku wadeenna dadka maxaan ku dhaha tulooyinka iyo beeraha degan oo beeralayda ah ayaa noo xaqiijiyey inay laba nin oo meyda wateen